barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo weliba koob iyo soddonka mitirbaan iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha februarina waa toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo barashada xirfadaha kala duwan muhiimadda ay u leedahay
waxaan u malaynaya waxaa hortaagan cadaadis rag cadaadis rag oo gacanta ku haya dumarkii oo doonaya inay maskaxda ka xidhxidhaan iyagoo yaryar marka qofkii uma siinayo nasiib inuu awoodo inuu codkiisii dibadda usoo saaro ama dumarnimo aanu muujino maskaxdayadii iyo fikraddayadii
dhegeystayaal naga raalli ahaada warbixintaa shalay ayaad maqleen warbixintan xirfadahana goor ay idiin soo socotaa sidoo kalena waxaannu idiin haynaa dhegaystayaal dhallinyarada soo jahriibtaa marka ay qurbaha galaan maxay tahay caqabadaha ugu horreeya ee soo food saara
tuulada ku xigto kale tuulooyinka lagu xigo kale sida gobaan oo kale iyo ubisil iyo laamuxarar dhab qof walba gaari buu leeyahay ilaa iyo gaalkacay laga gaaro teleefonahan waa lagu telefoon garaynaya ciladaas ay haysata iyo iyo mobile lagu leeyahay marka akriiban baa wadagalaysaan sidaa ugu tegaysaan ada tuulkayga waxaa wataa
heeso kala duwan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka
hadal waalid ma diidi karo habaarada buu dhalan haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayahadal waalid ma diidi karo habaarada buu dhalan
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee idaacaddeeda duhurnimo oo marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa maxkamad maraykana oo heer federaala ayaa diiday in amarkii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku mamnuucay qaxoontiga iyo muwaadiniinta ka soo jeeda toddoba waddan oo dadkoodu u badan yahay muslim ay soo galaan maraykanka guddi ka kooban saddex garsoore oo ka tirsan maxkamadda federaaliga ah ee raacfaanka ee magaalada san francisco ee gobolka california ayaa si wada jira u diiday raacfaankaasi ay waaxda cadaaladda maraykanku ka qaadatay toddobaadkii hore go-aan garsooraha maxkamadda magaalada seattle ee gobolka washington james robert uu ku hakiyey go-aankii madaxweynaha hadal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu kaga soo jawaabay madaxweynuhu go-aanka maxkamadda waxaanuu sheegay oo uu yidhi waxaanu isku arki doonaa maxkamadda amniga waddankeennu waxa uu ku jiraa khatar waxaa kale oo uu sheegay in uu ugu dambayntii maamulkiisa uu ku guulaysan doono kiiskaasi
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka shiinaha jinping waxaana madaxweyne trump uu u sheegay madaxweynaha dalka shiinaha in dalka maraykanku uu tixgelinayo siyaasadda odhanaysa hal dal oo shiinaha ah aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in wadahadalka dhex maray labada hogaamiye in uu ku dhammaaday is-afgarad iyada oo labada madaxweyne ay isdhaafsadeen martiqaadyo ay isu fidiyeen
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta dhallinyarada barata xirfadaha farsamada gacanta waxay si sahlan u helaan shaqooyinka hase ahaatee waxaa deegaanada soomaalida aada ugu yar dugsiyada bixiya amaba lagu barto farsamada gacanta inta hesho fursadahaasi ayaa shaqooyin abuura sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o wda laascaanood cabdikariin olol oo booqasho ku tegay magaalada buuhoodle isagoo la kulmay dhalinyaro xirfada ay soo barteen ku shaqaysanaya iyo qaar niyadda ka jecel inay bartaan hase ahaatee aana fursadaasi helin
xilli dhowaantani aan booqday magaalada buuhoodle kula kulmay qaar ka mida dhallinyarada magaalada buuhoodle kuwaasoo nolol maalmeedkooda ku raadsada samaynta u cilad saari lahaayeen telefoonada iyo qaybaheeda kala duwan dhallinyarada magaalada buuhoodle ayaa waxay sheegeen inay jirto shaqala-aan aad u badan halka qaarkoodna ay sheegeen in xirfadina ay tahay mid ay doonayaan in laga taageero magacaygu waa cabdikhaaliq anwar maxaad cali bal cabdi khaaliq waxaad iga warantaa bal halkan maxaad ku farsamaysaa iyo bal qaabka dhallinyarada buuhoodle ay qalabka samaynta moobilada ay uga shaqaysaan bal iga waran horta waxaan ku aan xirfadayada ku shaqaysanaa cilad saarista moobilada baan ku shaqaysanaa had laakiin iminka markaan hargeyso kala joognay waxaan waxaan markaan wax uga baahano moobilkii naloo keeno waxaan ka iibsanaa bishaarada laakiin halkan ma laha bishaaro meel moobilada alaabta lagu iibiyo marka halkan ganacsadayaasha waxaan ka codsanaa in naloo keeno alaabta moobilada si aan uga iibsan lahayn si magaaladu horumar u gaari lahayd marka annaga waxaan ku shaqaysanaa farsamada moobilada bal waxaad iga sheekaysaa xirfadani bal waxay kaa tarto maadaama dhalinyaro fara badan baa jirta bilaa camala qaar gobolka way ka tahriibeen iminka koley dee inay abaara iska jiraan farsamadana iminka aada iska yar laakiin dee nolol maalmaadkayga waan kala soo baxnaa kowdhe ma jirtaa goob dhalinyaradu ay ku barato halkan oo kale oo aqoontiina korusi qad may ma laha laakiin hargeysa way leedahay anuu hargeysaan ka barta waa kaa laakiin halkan ma laha hargeysaad kusoo baratay xirfadan moobile samaynta markaasaad buuhood la timid si aad ugu shaqaysto ahe marka hore laakiin dee reer buuhoodlaan ahaa kabacdina heerkoo halkaa joogay baan ugu tego farsamada marka halkaasaan iskool yaro farsamada lagu dhigto bilaash oo baan dhigan jirin marka sidaasaan farsamada macal korontada imika waa ka shaqeeyaa laakiin tacamul la-aan baan jirin guryihii dabka la gelinayo oo kale haye magaca adiguna dhallinyarada halkas ka fadhidaatiin ya bal iga horreyn halkan maxaa u timaadaa ma inaad wax ka kororsataan magacaagada ku bilaabaya magacaygu cabdiraxmaan xiise aadan halka waxaan u nimi inaanu ka kororsanno aqoon kororsi iyo waxaan sidaa uu samaynaya si leeg inaanu samayno laakiin dee magaalada camal baaban jirin waayo hadda waad aragtay dhallinyartii magaalada badanaa siay ku sugan yihiin marka annagu halka waxaan u nimi inaanu ka kororsanno aqoon
badanaa waan aragnaa shaqala-aantii way badan tahay dhallinyaradii camal ma hayaan halkan saaxiibkiin iska leeyahay marka maxaad u timaadaan waxyaabaha u timaadaan ma in aad bal farsamadan si aad u baran lahaydeen oo kale haa farsamada moobilada farsamada gacantaan doonaya saan uga baranno waayo way jirtaa meelo lagu barto farsamada gacanta magaalada boohoodle laakiin annagu dee hadduu saaxiibkay waxaanu danaynanaa su kaliya u shaqaynayo inaanu u shaqayn karno laakiin muhiimadda meesha taale waxaa weeyaan wixii lagu shaqayn lahaa in la helo haa waayo magaaladan camalaan badan baa ku jirta qofka dhallinyarada hadda saan halkaa usoo fadhisanay weyaan casarka marka waxaa fiican in dee qalabkii lagu shaqayn lahay oo dhan la keeno marka ma jiraan saaxiibo badanoo adiga kula midoo dee ama tegey ama tahriibay ama qaar badan bal iiga waran haa way jiraan asxaabta badanaa magaalada way ka tahriibtaa intaa hadda waayo qofka bilaalamkaasiisa markuu dib dugsi sare dhammeeyo hadda waxa geliyo dee ku taqasusay waa tahriibuun halkaa buu ugu maraya laakiin wax kaloo hadda dhallinyarada qof dee heerkooda wax u qabtay oo dee jaamacad geliyey mooyaane adigu iskuulka ma dhammaysan haa waan dhameeyey maadaama dugsi sare dhammaysay jaamacadna weli maad gelin haa ma gelin jaamacad marka maxaad codsan lahayd in dhallinyarada gobolka cayn magaalada buuhoodle in lagu taageero min xarumo dhallinyarada lagu tababaro la helo maxaad jeclaan lahaydeen wallaahi waxaan jeclaan lahaa dhallinyarta hadda in camal loo sameeyo waxaa keliya hadda dee aan anigu cudsan lahaa in dhallinyarta magaalada joogta camal loo sameeyo hadda dhallinyaradii intaa ribtiin qaysho weyaan badanaa inta hadda joogta siiba hadda intii tahribta mooyaane inta kale wax qaylaya u badan tahay dee ma jiraan saaxiibaha taqaanay oo boohoodla ka tegayo tahriib qaar ma gafa haysto laakiin kuwa badanoo hadda ma gafa haystaa jira waayo xilli lagu jirana waad aragta waqti dee qof laga bixin kara maha ma gafe sababto ah qofku dee xilligan hadduu tago way jirtaa dad tagay hadda magafe laga bixiyey oo haddana dee boodi biyaa la raadinayaba maxaad is leedahay dhallinyarada buuhoodle way u baahan yihiin inay shaqo helaan waxa iyo waxa aad is leedahay anigu hadda waxa keliya isleeya dhallinyaraha loo qabto waxa weeyaan in camal loo sameeyo waayo qof walba wuxuu yaqaano intaa la qiyaaso haa lagu tababaro kuwaas waxay ahaayeen dhallinyarada ku nool magaalada buuhoodle qaar ka mid a oo u waramayey cabdikariim olol
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xirfadaha gacantu sida hore u maqlayseen ama xirfaduhu waxay muhiim u yihiin shaqo helista dhallinyarada gaar ahaan xirfadaha gacantu wayna kala duwan yihiin maxamed cumar yaraani wuxuu aqoon u leeyahay hagaajinta gaadiidka wuxuu ku nool yahay degmo aada uga durugsan magaalada gaalkacyo hase ahaatee wuxuu gaadiidka u hagaajiyaa tuulooyinka ku hareereysan magaaladiisa isaga oo qalabkiisa ku qaata gaadhi wariyaha v o a gaalkacyo oo dhowaan booqday deegaanka labad oo ka tirsan gobolka mudug ayaa la kulmay maxamed cumar yaraani
walaal waa mahadsantahay cabdi waaxid horta niyo magaalada markii hore iyo waayihii hore iyo hadda isku mid ma ahan waayahan dambe magaalada dhaqdhaqaaq fiican bay yeelatay farsamadeedina waa mechanical oo gacanta ah marka hadda way fiican tahay magaalada aada iyo aad wayna camiran tahay laakiin waagii hore waxay iska ahayd magaalo aada macnaha wax soo saarkeeda u yaryaa laakiin hadda aada bay u wanaagsantay
farsamada mekanikaalka ah way fara badan tahay nooca aada ku shaqaysid maxamed
nooca ku shaqeeyo waa runtaa waa waa ijin iyo wixii loo gaaro iyo inta hoose wareegta gaariga haddee noqoto kaambiyaasha haddee noqoto candhada haddee noqoto adi all good weye wixii laga reebo baaltameerigii iyo waxa dabka iyo markii laga reebo inta kale cidibixinta kale gaariga oo mechanical official ah
xiliyadii hore magaaladan waxaa la ogaa in ay aada saameyn ugu leedahay dhinacii burcadbadeeda bal ka warna hadda dhalinyarada iyo falaalka burcadbadeednimada ah
alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii hore hadda ma jiraan dhalinyarada nin walba waa nin iska qaarna waa muruqmaal qaarna ebel be dad waxay iska ahayeen gacanta ka shaqeeya hadda barnaamijkaas magaalada kama jiro barnaamijkaas wuu dhammaaday magaalada waa magaalo xasiloon aada u fiican markaan shaqada wax soo saarkeeda ka waran ma ma kaafin kartaa noloshaada iyo midda qoyskaaga ha aada iyo aada waxaa horta sideedaba qof walba rabbiya arsaaqa laakiin hadda markii la joogo markaan qiiman ahaan aan magaalada ku fiiriyo way fiican tahay haa wax soo saarkeeda aad buu fiican yahay shaqada ma mid joogta ah oo maalin walba aha mise waa mid goos goos ah
abal bay ahayd goosgoos laakiin markaan waa dadka deegaan ahaanta magaalada u degan iyo dadkii ehelada ku ahaa ku teersan ilaa iyo gaalkacyo iyo waxaas okay ilaa iyo muqdishaa loogu yimid dadkiina waxa weeye waa nin iyo gawaari markaan xaaladeeda aad bu fiican tahay waa berdhiil waa la dhihi karaa wax soo saar bay leedahay shaqooyin caqabad kugu noqda oo aada adiga gudahan magaalada wax uga qaban weyso oo magaalooyin kale aada la kaashata ma jiraan ha way jirtaa wax adig ku dhiba u sahlan tahay qofka saaxiibka ah oo farsamayaqaanka waa isa caawinaa qaar baa isoo wac yirahdaan barnaamijka noocaas maxaan ka yeelnaa waa ku wareernay ana sidoo kale qofka waxa weye keligiisii farkaleed fool ma dhaqdo marka cilada kugu adkaato adduunka aalad baa jirta telefoon baa adeegsanaysaa telefoon baa lagaga suubinaya adna gacanta ka shaqeynaysa ama adna telefoonka suubinayo waxaa jira farsamayaqaanada in goobo ama ruga loogu taga ay leeyihiin laakiin marka la fiiriyo taada way ka duwantaa farsamayaqaanka wareega bal ka warantaas
meesha waa degmo degmadan waxay ku teesan tahay ilaa iyo gaalkacyo wixii loo gaaro tuulooyin bay ku teesan tahay dadkiina wada gawaari weeye danta waxay kugu qasbaysaa marka okay halkan deegaan baan u ahay waa ka shaqaynayaa laakiin tuulada ku xigto kale tuulooyinka lagu xigo kale sida gobaan oo kale iyo wasil iyo laamaxarar dhab qof walba gaari buu leeyahay ilaa iyo gaalkacyo laga gaaro telefonaha waa lagu telefoon gareynayaa ciladaas ay haysata iyo imobile lagu leeyahay marka agreement baa wada galaysaan sidaa ugu tegeysaa ada tuulkayga waxaaga wataa sidee marka dadka horey aan u arki jirin farsamada wareegta ee ogaa keliya in farsamadu ay tahay meel loogu tago lahayd sidee u arkaan farsamada wareegta waa barnaamij fudud weeye adoo gurigaa joogaata number wacaysaa hadda magaalada xataa magaalooyinkay ka jirtaa sida gaalkacyo kale alxanka wareegaa jira waxyaabo badan oo wareega oo dadka tasiilaadka u fududeynayo sida matalan kaladaadi hadda gabaare leedahay guriga dhexdiisa ku halaabo ma ahan in la yirahdo geerishka la geeyo waa in guriga dhexdiisa lagu xalin karaa qof gacantiisa ku xilisan yaha tirada nambarka awacdo farsamada oo wareegta soomaan ha okay hebel weeye xafad noocaasa deganaha ii imow waas wax jira weeye saax
marka waxaad leedahay meel si gaara lagaagala soo xiriiro sida taleefon oo kale ha telefoon baa leeyahay deegaan baa leeyahay rug ah oo xaaskii iyo ciyaalkii ay degan yihiin oo aniga ayaa xarun shantraali ah qof walba xataa telefoonk telefoonkeedu daysan yahay magaaladu soo wacyo leeyahay nin hebel ma jooga saas buu qof ku raadin karaa xitaa
dhalinyaro kale waxaa jira badan oo aan shaqaynin ama la-aan hayso ka niyo jabsan shaqooyinka qaar inay qabtaan iyaga ka waran kuwa kuwaas waxaa oran lahaa hortaniyo adduunka qofka haduusan shaqaysan wax faa-ida uu leeyahay ma lahan haddaa shaqaysatana nin isku filan baa noqonaysaa shaqla-aanta hadda laftigeyga waa soo arkay anoo bilaa xifrada waa soo arkay qaabkee tahay hadda isku nolol maahan waxaan kula talin lahaa dhalinyarada marka noocaasa waa inay suubiyaan inay waxbartaan waxbarashada waa qaali qofku inuu janiska iska faa'idaystaa wey sax ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo farsamada farsamadeeda waxaa lagu soo kordhin karaa waxyaabo badan oo ka mid ah haddii la heli karo in nagala caawiyo xagga tuulashoo kale xagga qofka xataa fikradda hayo uu yirahda fikraddaasaan wadaa adna cilmigaa leh aan ku sheerno wax jiro waa wuu soo kordhin karaa laakiin haddii ay tahay qofka inuu waxba uusan qabsan ma qabsan karo kaasi wuxuu ahaa maxamed cumar yaraani oo u warramayey wariyaha v o a cabdiqaadir cabdiwaaxid macalin isaaq laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha waa heesay si wada jira ugu luuqayaan fanaaniinta jubba iyo khadar daahir waa heesta jacayl ma hilmaami karo
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhala hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhala haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhala hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhala haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayahaddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddaan hawlden islanahay ayraarta jacaylka iyo haddaan hawlden islanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginaynayraarta jacaylka iyo haddaan hawlden islanahay ayraarta jacaylka iyo haddaan hawlden islanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaaginaynhaddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaageen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaageen talo kaga hagaaga
hamada beenayd abbahu waxba mahagrade hamadan beenayd tidhi abbahu waxba mahagrade haddii xalkii akaday maxay hibashadu tarta hamadan beenayd tidhi abbahu waxba mahagrade waa hagaaga codadka juba iyo khadradda ahirinta haddaynu ku soo dhaafno haatana waa he waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku bilowno xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ayaa sheegay in uu weydiisan doono xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo fifa in lix iyo toban wadan laga dhigo xulalka yurub uga qaybgeli doono ciyaaraha adduunka ee sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka fifa ayaa bishii janaayo ee sanadkan ansixisay in koobka adduunka ee sanadka labada kun lix iyo labaatanka ay ka qaybgeli doonaan siddeed iyo afartan waddan halka ay hadda dalalka yihiin laba iyo soddon waddan xiriirka kubadda cagta yurub ee loo soo gaabiyey uefa ayaa sidoo kale dalban doona in xulalka matalaya yurub ee usoo gudbo koobka adduunka aysan ku biirin dalalka tartami doona wareega koowaad iyaga oo doonaya inay ka galaan wareega xiga ama wareega lix iyo tobanka saddex iyo toban xul ayaa yurub u matashay koobkii adduunka ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii lagu qabtay dalka baraaziil kaasoo uu jarmalku ku guulaystay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee yurub alexander kaverin ayaa ku tilmaamay codsiga yurub inuu yahay mid macquul ah dhanka kalena laacibka khadka dhexe ee dalka baraaziil iyo kooxda yuventus hernanes ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta heebey ee dalkaasi shiinaha kadib markii ay bixisay lacag dhan siddeed dhibic shan milyan oo yuuro laacibkan koob iyo soddon jirka ah ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii matalaysay xulka kubadda cagta ee baraaziil koobkii adduunka ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii wuxuu sidoo kale usoo ciyaaray kooxaha laziyo iyo inter milan wuxuu ka dhinac ciyaari doonaa hadda laacibiin caan ah oo kooxda hebey u ciyaara oo ay ka mid yihiin weeraryahankii hore ee kooxaha roma iyo arsenal jorfinho laacibkii hore ee kooxda b s g lavesi iyo ciyaaryahankii hore ee kooxda q p r stephen empia heebey oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka shiinaha ayaa waxaa tababaro u ah macalinkii hore ee kooxda manchester city manuel belagrini horyaalka suberliigaha shiinaha ayaa furmi doona dhammaadka bishan february dhanka kalena kooxda everton ayaa rajo weyn ka qabtay in ay ku qanciso xidigeeda weerarka uga ciyaaro romelo lokaku in uu kasii mid ahaado naadiga kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in laga yaabo inuu ka tago marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan macalinka kooxda everton ee dalkaasi ingiriiska ronald kuman ayaa sheegay inuu aada ugu kalsoon yahay lokaku oo u dhashay dalka beljim inuu saxiixi doono qandaraas cusub oo uu kooxda kula sii joogi doono hadda waxa uu hogaanka u hayaa gooldhalinta horyaalka ingiriiska ee premier leaga isaga oo dhaliyay lix iyo toban gool xilli ciyaareedkan waxaa ku jiray afar gool oo uu sabtidii ka dhaliyay kooxda ponemouth ugu dambeyntiina horyaalada yurub ayaa caawa waxaa jiri doona kulamo aanan badnayn talyaaniga waxaa wada ciyaari doona kooxaha napoli iyo jenawa caawa fiidkii horyaalka laliigaha sbain waxaa dhici doona hal kulan oo dhex mari doona esbanyol iyo real sociedad jarmalkana kooxda mens ayaa soo dhoweyn doonta naadiga augsba dhinaca faransiiskana bakdo ayaa waxa ay martigelin doontaa kooxda baaqi saint germain intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
aad buu mahadsanyay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinac yarana la socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha heesay ku luuqayso fanaanadda nimco yaasin heestaasina ay ku luuqaynaysa fanaanadda nimco yaasiin waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii duhurnimo saare cidla nuuryaano ismaaciil xuseen farjaar idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu galabta dib u kulmayno waxaad ka teginaysa yaasiin ismaqal dambe oo xiisa leh